madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa si rasmiya u caddeeyey inuu iska casilay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale inuu ka haray musharaxnimada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed doorashada la filayo inay dhacdo toddoba-iyo tobanka bishan nofembar wuxuu sidoo kale ku sheegay iscasilaada iyo tanaasulaada sababaha uu sameeyey shariif xasan khilaaf soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed iyadoo dowladda federaalkana uu ku eedeeyey in ay faragelin ku samaysay doorashada la filayo toddoba-iyo tobanka bishan inay ka dhacdo magaalada baydhabo ma moojidin isjijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjijiidka jari wali codsaday xaaladii dalkunka jartisoogna aan wali go-aansaday musharaxnimada wakti yara musharaxa inaan musharaxnimada ku hir wali kalifayn barlamaankii sida sharafta lahay la shaqeeyay waktiga dheer hawada shaqaynay haddii intii la qaado hamar la jeeyo iyo hamar lahaka tashkiiliya oo aana la oowada madiyo ogolaadeen iyo aana ogolaaday ani inaan isku tanasuli sababta ana ka tanasuli oo anaan tanasuli toddobiyo todobanka todobiyo toddobaada tartankii hay aanan ku tanasuli taasa sababa madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa waxaa lagu caddeeyey in si ku meel gaar ah xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed loogu wareejiyey guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maye iyadoo sidoo kale war-saxaafadeedka lagu caddeeyey in wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka iyo kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maya ay sii wadi doonaan habsami u socodka doorashada la filayo toddoba-iyo tobanka bishan inay ka dhacdo magaalada baydhabo wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ayaa warfidyaanada u akhriyey war-saxaafadeedka sida waafaqsan dastuurka koonfur galbeed soomaaliya waxaan si kumeel gaar ah ugu wareejiyey xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna maye oo sii hayn doona xilkaas ilaa laga doorto madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyadoo munaasibadda xil wareejintaas uu goobjoog ka yahay wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliyeed oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka cabdi maxamed sabriye oo goobjoog ahaa munaasabadda uu isku casilay shariif xasan sheekh aadan ayaa soo dhoweeyey iscasilaada iyo tanaasulaada uu sameeyey madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan arrin xoogaa u baahnayd inaan u nimaadno oo aan wax ka fariisinno oo maamulka ama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka jirtay iyo arrimaha hadda madaxweyne shariif ku hormaray madaxweynaha cusub oo xilka loo dhiibay mudane shiqunana uu ku dambayn doono arrinkaasaan u nimid wax badan kama dhihi karo idinkagamana kordhin karo arrimaha jirjiray runtii hadda mana rabo inaan kusii fogaado oo wax weyn ma kordhinayso waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqo uguna hambaliyeeyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo aan nin saaxiiba oo aan muddo dheer isna tegin arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf xooggan uu u dhexeeyey dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed inkastoo uu muuqanaya khilaafkooda in haatan xal ay ka gaareen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo